aniga meeshaana joogo waxa lagu keena caafimaad inaan geeyo ayaguwa waa arkeen waxay dhaheen laba mar u dhacay dheheen suuxay dhaheen ilaa axaddii ilaa maanta meeshaan taaganahay saakay ugu dambaysa waa lay dilay waa la jir diray askari yahay ku meesha ka tirsan ay dilay jir diray aniga saakay ilaa xilligan anoo cabashadayda oynaya oo taagan oo wuxuu igu dilay xataa ana garanayn anaka dad marasaa nahay dadaan waxba haysan baa nahay dadaan ilmahooda ka maarmi baa nahay waa dad xanuunsan waa qof laacaya madaxiisa taqrada ku yaala waa yaabaysaa ilmaheena sida ugu ugu degdegsan inay uga soo bixiyaan rabnaa meeshiisa nooga dhiban kaalkacay kashaa laga keena askar wixii yeelo lama socdo toban iyo sagaal sanu jira waana cunug xanuunsan waa la ogyahay cunugaa meesha isniintii ii soo xarooday isniin ilaa aad subax kasta ay maada habeenkiia ka tagaa wax nala hadnana waa weyne maalin hore waxay dhaheen inuu cunugaa kaa xanuunsaya waraaq caddeen ay keenso digfeer oo jiifi jir warqadii u keenay weyna diiday inay nala hadlaan ilaa iyo maanta wax nala hadlan waa la'anahay cunug agoon waaye waa cunug iska xanuunsan waa wadnaha wax uga dhacda toore ilaa iyo hadda cunugeeni nala hadal si aan inuu ku jiro meesha waa noona soo cadeeyeen saaka iyo shalay ay hal mar nala hadleen walaa cabasha idinka qoreenaay nin askari oo banaanka taagan dhahay ilaa iyo haddana wax kaloo nala hadla way weyne waa xanuunsan yahay cunugeyga waraaqooyinkiisa cadeyntiisa waa tanaa wuxuu jiifi jiray digfaar shan iyo toban maalmood yaaba kula hadlaa guddi shalay xabadeen ugu rideen qof kula hadlaysana ma laha isniintii ilaa hadda taagana hal qof oo nala hadasha waa weyne